bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada oo ugu dora koran waxaa ka mid ah aabbaha dhalay mataari la sheegay inuu afdugtay adeergood libaan yuusuf kabaalo oo wiilashiisa wareejiyey iyo booliiska oo kiiska u gudbiyey maxkamadda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo degmada holwadaha ka qaatay kaarar kocodbixinta taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo dhagax dhigay saldhigga booliska degmada holwadaaga oo hab isku tasho ah lagu dhisi doono garsoore cartan oo loo xushay inuu garsooro ka noqdo koobka adduunka warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan ciidamada falaagada ma labaatan saddex oo qabsaday magaalo hor leh ee dalka kongo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aabbaha dhalay mataanihii la sheegay inuu afduubtay adeerkood xildhibaan yuusuf kabaale oo wiilashiisa wareejiyey iyo booliska oo kiiska u gudbiyey maxkamadda cabdisalaan juule ayaa muqdisho warbixintani kasoo diray taliska booliiska soomaaliyeed ayaa halkan oo ah xarunta saldhigga xamar jajab ee gobolka banaadir waxa ay ku soo bandhigeen laba wiil oo mataano ahaa oo ibra iyo uk lagu kala magacaabo kuwaas oo la sheegay in la afduubtay aabbaha dhalay wiilashaasi iyo sidoo kale labada wiil ayay boolisku halkan ku soo bandhigeen waxa ayna sheegeen boolisku inay caafimaad qabaan wax dhibaato ahna aysan ka jirin kiiska wiilashaanna loo gudbiyey maxkamadda xafiiska xeerlaalintana uu la wareegay waxa uuna sheegay booliska in hal qof loo soo qabtay kiiska labadan wiil aabbaha dhalay wiilasha oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in wiilashiisa oo caafimaad qabo uu dib u arko wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya uu ka sugayo kiiskan iyo siday u maarayso waxaa mahadda ugu horraysale ilaahay anigana waxaa la yidhaha muuse ibraahim arfacadde anoo owlaadayda reedihii ga rogogto oo ay baadi aga maqan ahaayeen mahadda labaadna waxays kale dowladda maadaaman ay gacanta iisoo gelisheenoo isu kaanyo baadi goobeen dowladdaa mahaddale mahadda ugu horraysa ilaahay ale midda labaadna dowladda saas aniga farxaddayda lama soo goobi kara maanta owlaadayda reedihiiga roogta inta kaleetoodna dowladda ay u taallaa wax walba oo la dareemi karo amba wax walbaoo qalqalgelin ka shaqeeya amba wax walboo dowladda iyo amniga iyo intaasoo dhibaataha dalka iyo dadka u geystana ayadana afjarkeera dowladday u taallaa anigana mahad celinaan ku egahay aabbihii faraxsanaayeen ah owlaadiisa helay dowladduna u soo gurbisay ilaahay weyn idankiisana ku helay oo faraxsanaan ah fayeenka booliiska soomaaliyeed ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in hal qof loo soo qabtay kiiskani kaamarooyinka c c t v-gana muuqaaladii ay duuwaan la hayo mas-uul iyo shacab qof walba u naqdana maxkamadda ciidamada qalabka sida lasoo taagi doono waa sida uu hadalka u dhigaya fayeenka booliiska soomaaliyeed fariin ayuuna halkan ka diray yuusuf muuse ibraahim iyo ibraahim muuse ibraahim waa laba dhallinyaraha oo wada dhashay mataana ah oo aabbahoodan uu garabkayga taaganyahy waxaa wax laga xumaado ah waxaa wax laga xumaado tii ugu xumeed ah in dad mas-uuliyiinah oo ummadda soomaaliyeed inay u adeegaan loo igmaday inay haddana ka shaqaynayaan inay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaan mar haddaan shabaabkii qoriga qaatay ka yeeli weyn inay ummadda dhibaateeyaan ninka mas-uulka ah ee dulmiga intaa intaa la eg samaynaya cambuulo carab shaaran waxba nooma dhaamo waajibka sharcigaan la horgeyn doonaa ee afar iy labaatan labayo labaatankii bishii koob iyo tobanaad labada kun shan iyo labaatanka waxaa la sheegay ibraahim iyo yuusuf inay afduuban yihiin miidiyaha la sheegay laakiin ummadda soomaaliyeed waxay mucjiso ku noqotay qof afduuban oo haddana life soo gelay waxaa kaloo dhibaato lahayd ibraahim inuu aabbihiisa isbitaalka ugu tegaayo isbitaal ayagoo jooga xogti la helay laamaha amniga ay la socdeen markii ay damceen labadooda majaamiradii iyo dhibaatadii la waday ay dareemeen wiilashu ay yidhaahdeen laamaha amnigaan wargelinaynaa inay dad mas-uuliyiin ay yidhaahdeen joojiya ma wargelinaysaana ay guryahooda ku haayeen ciidanka booliis soomaaliyed waxay haayaan xog dhammaystiran oo ku aadan baawuurkii lagu qaaday goobtii la geeyey dhammaan kaamirasiisiida waa la hayaa xerdhaalintan lagu wareejiyey kiiskan eedaysanayaasha loo soo qabto hadda xeran waa hal eedaysane kuwo kalena waa ku raad joognaa sida ugu dhowaadna loo soo qaban doonaa oo mas-uuliyiina waxaan u digaynaa dadka soomaaliyeed in amnigan iyo nabaddan iyo xasiloonida ummadda soomaaliyeed ee haysato lagu keenay dhiig wiil soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed oo maracad madax loo saaray markii ammaanka la helay in haddana lagu dhibaateeyo mujaamirad iyo xadgudub loo geysanayo waxaan kaloo sidoo kale caddaynaya in xildhibaanka la ijaa'ifeeyey laguna jaa'ifeeyey wuxuusan asaga u qalmin wiilashiisana lagu dhibaateeyey dadka ka shaqaynayiin dad dana gaara lah xerdhilaalintan ku wareejinay kiiskooda xerdhilaalintii booliiskaba gacantay ku wada hayaan waa la baaraa meeshuu galana waa looga daba tegaa mas-uul ahaw xilkaad doonto haay noocaad doonto garo noocaad doonto u hadal maantay ninka dhuumanaya dhabarkiisa muuqdaa la taagan yahay xerdhilaalintu way haysaa booliisku wuu haayaa galka wuu furan yahay qof kasta oo raad ku yeesha kiiskanna waa la soo qaban doonaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan laamaha amniga ee saraakiishii ka shaqaysay arrintan dhiraandhirinteeda laba iyo labaatanka bisha ilaa hadda laamaha amniga maxay u aamusan yihin ma aamusnayn ee waxay rabeen in caddayn buuxda iyo xog dhammaystiran laga helo si qof walba oo raad ku leh xididkiisa loo siibo maantana waa joogtaa xidid siibkii waana bilaabatay saacadaha soo socon tallaabooyina la qaadi doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa degmada halwadaag ka qaatay kaararka codbixinta cabdifataax muuminna ayaa muqdisho asnaa ka soo diray xildhibaan cabdiraxmaan maxamed shiikh iyo xildhibaan maxamed deeq cabdi cali oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta qaatay kaarkooda codbixinta xarunta diiwaangelinta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir labada xildhibaan ayaa markii ay soo gaareen xarunta waxaa soo dhoweyn ballaaran u sameeyey guddoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir bashiir cabdi maxamed kaasi oo u sharaxay habraaca iyo muhiimadda diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana uu sheegay guddoomiyaha inay muhiim tahay in bulshada soomaaliyeed ay isdiiwaangeliyaan ayna qaataan kaarkooda codbixinta si ay u soo doortaan qofka ay doonayaan inuu hogaamiyo talada dalka waxaa halkan nala taagan xildhibaanadii deegaankan degmada horwadaag matalayey oo deegaanka ka ahay oo runtii guryahoodu ku yaalleen oo ku dhashay oo runtii horena kaararka uga qaatay xaruntan maantana ee kaarka diiwaangelinta hore uga gala halkan maantana ku guulaystay inay kaarkooda xarunta ka helaan oo soo doontay inay dadka wacyigeliyaan u yimiday bulshada ay matelaan oo reer holwadaag xildhibaan cabdiraxmaan iyo xildhibaan maxamed deeq runtii aad iyo aadan ugu faraxsan labada xildhibaan ayaa qaatay kaarkooda codbixinta xildhibaan cabdiraxmaan maxamed shiikh iyo xildhibaan maxamed deeq cabdi cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa uga mahad celiyey maamulka degmada sida hufnaanta leh ee loo wado howlaha diiwaangelinta iyagoona ku booriyey shacabka inay ka faa'iidaystaan fursadda qaadashada kaararka codbixinta maadaama dalka uu u jeestay doorashooyinka golaha deegaanka
bismillaahi asalaamu calaykum maanta waxaan joognaa degmadii holodaag degmadii aan ku dhashay een, mana aha markii koowaad aan imaanayo dhowr jeer hore aan usoo booqday runtii waxaa ka socota diiwaangelintii kaararkii maantaan soo qaadana nin xildhibaanka saaxiibkii maxamed kaarkayga waan soo qaatay marka dadka waxaan kula dardaarmaynaa bulshada degmada holodaag inay isdiiwaangeliyaan kaarar ka qaataan ee codkooda ay ku ciilbaxaan qofkii ay rabaan ayaga degmada u doortaan ay ku kalsoon yihiin marka waxaan codsanaynaa dadka dhammaan bulshada deegaanka degan inay doorashada yimaadaan kaarar ka qaataan waddanka hore u socdaa doorashaa socoto in laga qayb galo oo wakhtigeed macnaha la geliyo run ahaantii een, guddoomiyaha degmada iyo dhammaan akhyaarta meesha nagu soo dhawaysan way mahadsan yihiin annaga marti ma nihin degmadan degmadeen aan ku dhalano waaye intaana kula soo ekaana guryaheena weli ku yaallo familada weli degan degmadana waa ka warhaynaa si hoose een, marka insha allah waxaan codsanaynaa dhammaan dadka degmada degan inay isdiiwaan geliyaan kaararkooda qaataan dhammaan dadka degan degmada reer howlwadaag waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa horta idin kugu imaana waxaa waaye baro- baraarujin doorashada dhankeeda inaa ka qayb qaadatiin oo kaararkiina soo doonatiin maanta aniga degmadaa horta imaaday waxaa soo qaata kaarkayga marka waxaa idinku baraarujinaynaa inaa ka soo qayb geshiin oo wax doonatiin oona laydin doorto oo ka qayb qaadatiin doorashadan qofka aad rabtiin guddoomiyaha degmada inuu idiin noqdo inaad soo dooro kartiin oo insha allah marka aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ariyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo dhagax dhigay saldhigga booliska degmada wadaagga oo hab maxamed cabduqaadir ayaa muqdisho ka soo diray taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed asad cismaan cabdulaahi ayaa dhagax dhigay maanta saldhigga booliska degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho halkaasi oo dhismo casri ah laga dhisi doono munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta saldhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan waxaana ugu horrayntii goobta ka hadlay taliyaha saldhigga ciidanka booliska degmada howlwadaag ee gobolka banaadir cabdulaahi xasan cali kaasi oo sharaxaad ka bixiyay dadaalkii loo soo galay dhismaha saldhigga waxaan ku talagalnay inaan annagoo dhegaysanayna bulshada ra'yigeeda inaan saldhiggii dib u dhisno waxaan rabnaa halkaan inaan ka sheego bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer mataqaanaa howlwadaag suuqa bakaaraha ganacsatada suuqa bakaaro oo runtii aan nahay dad isu dhow oo asxaab ah ayaan nagu dhiiriyay runtii inaan saldhigga aan aan aan bilowno oo aan dumino aad iyo aad waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo taliyaha ciidanka booliis soomaaliyeed ee taliyaha qaybta guud qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ayaguna ahaa shidaalka aan ku shaqayna runtii waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid a bulshada degmada holwadaag oo soo dhoweeyey dadaalka taliyaha saldhigga islamarkaasina uga mahad celiyey in hab isxilqaana lagu dhiso saldhigga booliska degmada holwadaag ee magaalada muqdisho waxaa kaleento ummadda dhammaan inta reer holwadaag inta dal iyo dibi joogtan waxaa u sheegaynaa shakhsi kastoo wanaagga jecel horumarkan oo saldhigga holwadaag wanaaggiisa iyo sharaftiisa lagu horumariyaayo inay ka qayb qaadatana bulsho weynta soomaaliyeed iyo degmada holwadaag diyaar inay u noqotaa jecelnahnay booliiska waa saaxiibka bulshada waxaad arkaysaa hay-adaha dowladda kale ma dhex degana afarta gees waxaa ka xiga deris oo soomaaliyeed oo soomaali ah marka waxaan jecelnahay ganacsada soomaaliyeed muxsiniinta dhallinyarada hooyooyinka dhaqaalaha ugu badan waxa lagu bixiya waa nabadgelyada xaafaddan waxay ahayd xaafad mar ayaa dhaweyn weeraa lala socon waaye taliyaha howladaha qaybta uu ka qaatay iyo nabadgelyada uu ka qaatay lama garan karo cayaartooyi uu sameeyey naadiyaalu sameeyey maanta xaafadda howladaha waa xaafadaha ugu naba ugu nabadda fiican leh gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir mudane bashiir cabdi maxamed ayaa isaguna dhankiisa uga mahad celiyey taliska ciidanka booliska ee dowladda federaalka soomaaliya dadaalka ay u galeen dhismaha saldhigga waxaana ku ammaanay taliyaha saldhigga iyo bulshada degmada howlwadaag in si isxilqaana lagu dhiso saldhigga islamarkaasina howsha amni ee looga hayo bulshada degmada howlwadaag laga sii kordhiyo halkaasi runtii maanta waxaa farxad noo ah in aan dhagax dhiganno saldhigga degmada holwadaag oo runtii muddo dheer xoogaa dayac uu ka muuqday inaan maanta annagu bulshada reer holwadaag ah inaan annagu isku tashi ku dhisanno aan go'aan ku gaarnay kolba muuqaalkaad ka arki doontiin dhismihiisi maanta la dhagax dhigay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa si dhaqsaa ah in aan insha allahu tacaala kusoo gabagabayno haddana haddii ilah raalli ka noqdo maanta waa dhagax dhigi birrina waxay noqon doontaa xarinjarka insha allahu tacaala waxaan rabaa marka halkaan inaan uga mahad celiyo runtii bulshada reer holwadaag hadday ganacsato tahay iyo hadday daagaan tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday amni tahay intuba ayagoo gacmaha seesta oo runtii iskaashanaya inay si iskaashiga ku dhistaan saldhigoodii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay gabagabadii waxaa hadalka qaatay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuto asad cismaan cabdulaahi kaasi oo sheegay inay muhiim tahay in dib u dhis casri ah lagu sameeyo saldhigyada ciidanka booliska degmooyinka gobolka banaadir si loo helo xafiisyo badan oo loogu adeega bulshada farxad weyn bay ii tahay maantay inaan dhagax dhigno saldhigga degmada oo muddo burbursanaa waa ogtihiin saldhiggan wax badan oo dhib ah oo dhibaato ah baa ku soo dhacday booliska soomaaliyeed iyo taliska booliska soomaaliyeed iyo qaybta guud iyo dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba waxaa ka go'an dib u dhiska dalka dalkan in dib loo dhiso la hagaajiyo gaar ahaan caasimadda soomaaliya maantana waxay ka mid tahay maalmaha fiicfiican ee soo socda iyo kuwii hore u dhacayba insha allah waxaan rajaynayaa bulshada degmada aad baan ugu mahad celinayaa garab istaagga aad garab istaagteen meeshaan waa meeshii amnigiinna ee ka bilaabanaysay waxaa la rabaa marka dhagaxa shamiitada bulkeetiga in lala garab taagnaado ciidanka annaguna insha allah inaan mar walba garabkiina ahaano garsoore cartanna ayaa loo xushay in uu garsoor ka noqdo koobka adduunka cali axmed ayaana faahfaahinaya waa guul kale oo u soo hoyatay dalkeen soomaaliya riyadii garsoore cumar cabdiqaadir cartan oo uu ku ahmin jiray dhowr iyo toban sano ka hor maanta ayay u rumowday kadib markii fiifa ay shaacisay listiga garsooreyaasha ka mid noqon doona dhexdhexaadinta koobka adduunka labaatan lix iyo labaatan ee lagu martigelin doono waddamada kanada maraykanka iyo mexico garsoore cumar cabdiqaadir cartan ayaa dhowaan ku guulaystay garsooraha ugu wanaagsan qaaradda afrika isagoona ka guulaystay saddex ka mid ah kuwa la tartamayay sidoo kaleeto cumar cabdiqaadir caartan ayaa lagu xusuusan doonaa inuu ka mid noqday garsoorihii ugu horreeyay soomaaliya ee matela koobka qaramada qaaradda afrika sidoo kaleeto wuxuu dhexdhexaadi ka noqday kama dambaysta ciyaarta xiisaha badneed ee u dhexaysay kooxda lagu magacaabo beremades iyo sidoo kaleeto iyo kooxda lagu magacaabo memelodi sondonis kama dambaysta koobka qaaradda afrika ama koobka james liga qaaradda afrika weliba garsooraha soomaaliyeed cumar cabdiqaadir cartan ayaa arrintan waxaa ku tilmaamay mid hamigiisii ay ahayd wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday garsoorayaasha loo xushay mundiyaalka dunida garsooraha soomaaliyeed cumar cabdiqaadir cartan ayaa dhashay kunsaaaboqosagaashanlabadii daadiisana waa soddoniyo saddex sano jir waxaana uu ku dhashay magaalada muqdisho sidoo kaleeto taariikh ay u noqon doontaa inuu matalo soomaaliya waana markii ugu horreysay garsooro soomaaliyeed ee matala mundiyaalka dunida ee soo aadan labaatan lix iyo labaatan iyadoo aynu ognahay markii ugu dambeysay mundiyaalka dunida ay ku guuleysteen xulka wadanka argentiin labaatan labiyo labaatan halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydow shar markaana warka caalamka mucaaradka loo yaqaano ma saddex labaatan ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegay inay hadda si buuxda ula wareegeen magaalada evra taasoo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee dowladda gacanta ugu jirta ee gobolka koonfurta kivu war-saxaafadeed mucaaradka ay taageerto ruwanda ayaa ku baaqay in ciidamada kongo ee harsan ay isdhiibaan mas-uuliyadda deegaanka ayaa xaqiijiyay joogitaanka dagaalyahanadii xarunta guddoomiyaha gobolkiiyo howlka shirarka ee magaalada magaalada uvera waxaa dhowr kilomitr oo keliya ay u jirtaa dalka dariska la-ah ee burundi halkaasoo kumanaan rayd ah ay u barakaceen kooxda mucaaradka ma saddex labaatan ayaa hadda xirtay xuduudda mucaaradka waxay magaalada qabsadeen wax ka yar toddobaad kadib heshiiskii nabadeed ay wadeen maraykanka kongo iyo ruwanda wasiirka arrimaha dibadda ee burundi ayaa qabsashada magaalada ku tilmaamay ceeb weyn in ay ku tahay madaxweyne trump dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawalo soo gaaray waa nig intaa cidduu warkayga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebook ku leenahay radio jowhar anigoo cabdiqaadir ah sidaas nabadgelyo